ciidamada booliiska ah magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gubay maanduuriye xashiish ah oo ay ciidanka ammaanka gacanta kusoo dhigeen goobta lagu gubeeyey muqaadaraadkan xashiishka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsana maamulka degmada iyo saraakiisha booliiska magaalada baraawe shaale maxamed cali taliyaha booliiska baraawe ayaa faahfaahin ka bixiyey maanduuriyahana ay gubeen hoday saldhigga degmada baraawo ma aragnayd ha ka bandhignay xashiish oo ma aragnayd muqaadiraad tiro badan oo laha qoqobadii ma aragnayd dadka ganacsadaayeen dadka magaalada ha geliyaan fadaayaan laha qoqobadii marka ee olen baahangnaa inay dadweynahan liin bandhig digniinna ku siina hatana la guba xashiishkan isin aragahay tan oo hortaana taala oo ee ma aragnayd ilaa iyo likeela meelahaas inayingaan maleeye marka ee wale in baahangnaa ini hata gubna ee degmada baraawa dadweynaha ku nool wale inka digaane ini xashiishkan oo maaragnayd muqaadiraadkan tirada badan magaalada zaa'idka nagadi oo iyaalkii walbarashada iyo ma aragnayda uroogeen ini walbaradan jiilkii hataha koraayay iyigna ma aragnayda ee walbarashadii dhinishay inimbadadahayna dhiniga oo muqaadiraadka inbadadeen ee wali inka digaane ini kuwaan towanka roogan shiishkan isku dhaafan mar alla markii una haqobana lankii dhalay iyo lankii nibadoon eba ma aragnayda ee tilaabo sharci ah ini laku qaado doona yo an sheegan ini kuwaan towanka roogan ugu dambeyn guddoomiyaha degmada baraawe ayaa shacabka magaalada baraawe ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago maanduuriyaha taliya saldhigga ayaa maanta maanaan ugu soo bandhigay wixii asaga saldhig ahaan buliis ahaan loo soo qabtay marka muhiimadda waxay leedahay keliya daraad maalin maalmaha ka mid ah isla saldhigga wiil ayuu maanaa wuxuu soo garaacay waalidkiisuu soo garaacay isla waalidkiiyaa ka daw imaaday maanaa hal ii xaraay tiri isla waalidkiiyaa ka daw imaaday haddana maanaa ee uul loo sii deeyey marka muhiimadda maalin walba ma sii joogeyno qof la soo qabtay oo haddana laga daw imaaday waad ogtahin dhibaatooyinka kan ugu xun oo hadda daraad magaalada qayb ka mid ah xaafadaha dagaalaa ka bilowday waxaa mana sabab u ah geedkaana sabab u ahaa marka maalin walba ma sii joogeyno sababeen maanaa ma sii joogeyno odayaashiina horey ayaa maanaa loogu yeri saldhigga loo sheegay qof allah qofkii dhibaatooyinka baasha maanduuriyada ah ee lagu soo qabto booliiska soo qabtaan ama saraakiisha kale ay soo qabtaan ciidamada kala duwan soo qabtaan waxaa mana loogu mana loogula hadlay sidii oo mana oo loo ilaalin lahaa sharafta iyo karaamada degmada iyo qofka oo dhallinyarada ah ama mana ee xashiishka oo kusii ganacsanayo ama kan sii dhuuqaayo kan sii dhuuqaayo waxaa kasii daran kanka ganacsanayo oo magaalada soo gelinaya kasii daran